Makiinadaha lagu shiido sisinta isla markaana soo saara macsarada ee ku yaala magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka shaqeeya xoogsato badan oo nolosha qoysaskooda ka maareeya. Cabdifitaax Cismaan Xasan oo ka mid ah xoogsatada ka shaqeeya makiinadahan ayaa muddo soddon sano ah ka maareeya carruurtiisa si ay u helaan nolol maalmeed ku filan sida waxbarashada iyo caafimaadka. Radio Beelo ayuu uga warramay qaabka uu u shaqeysto iyo sida uu nolosha reerkiisa ugu maareeyo makiinadahan lagu shiido sisinta.
qabtaa macsarada shiida nolol maalmeedkeyga oo ka hela biilkeyga waxaa dhan macalin ilmaha iskuulkooda macalin ilmaha dowladan ku deedeen dugsigooda macalin biyaha tubada korontada kulli waa isku kaafiya waa i kaafisaa soddon iyo laba sano soddon iyo laba sanaa ka shaqeyno ah kowda hore maxaa samaynaa marka subaxa hore kullaynaayo maankaala ku kullayna maankaalka marka ku kullayo kullayo kullayo oo kullaataa sinta ku shubaa marka oo oo iga halaawda bes markaasaa xoogoo rafaad maayna intaan kale maasha allah waa u- waa iska celiyaa waa fiican tahay waa ka shaqaystaa wallaahi maadaama intay xamaali xamaali iyo waxaan iska gallahay tanaa kuu fududaa isdhahay oone beledkiina waa iska joogtaa meeshaydaan inuu ka shaqaysto dantaa igu kallifto oo nolol maalmeedkayga haddaaba ka helaayo bartaana iska jooga subax hore labiiyo tobanka hore duhurka camal casirka camal qoraxa markii dhici raba labiiyo tobanka camal waa kaa labiiyo tobanka subaxnimo maqribka maqribka hataa maxaa kusii tukadaa masaajidayaasha waa dalkeyga hooye waa dalkeyga balaweyne ma ka tegi kari haa waa meel u socdo mama laaba balaweyne ma ogiye inuu inuu ka dhinto ma ogiye meel kale uma dhaqaaqi kari magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku nool xoogsato badan oo ka shaqeeya makiinadaha lagu shiido macsarada taasi oo meesha ka saartay shaqo la'aantii haysay.